maxamed abiib ayaa xarigiisa ay ka dhalatay hadalhayn iyo sidoo kale buuq hareeyey golaha wakiilada ee somalilan kadib markii xeer ilaalinta ay soo jeedisay in laga xayuubiyo xasaanadda xildhibaannimo toddobaadkii hore ayaa lagu sii daayey amar ka soo baxay maxkamadda sare ee somalilan kadib soddon maalin oo uu ku xirnaa xabsiga mandheera maxkamadda waxay sheegtay in xarigga xildhibaan abiib uu baal maray sharciga waxayna u cuskatay in golaha wakiilada ee somalilan ay cod aqlabiyad ah ku diideen xasaanaddii ay xeer ilaalinta dowladda doonaysay in looga qaado xildhibaannimada xildhibaanka ayaa shirkiisii jaraa'id ee magaalada hargeysa uu ku qabtay ku sheegay inaysan jirin wax dembi ah oo uu galay iyo inuu sii wadi doono mabaadi'da siyaasiga ee uu taagan yahay isagoo mahad u soo jeediyey qoyskiisa iyo cid kasta oo ka dhiidhisay xarigiisa
soddon maalmood oo aan ku xidhnaa xabsiga madheera iyo toddoba maalmood oo soo dimaray maanta ilaaha nabadqabay nagu soo gaadhsiiyey inaan halkan isku waraysanay noo sahlay baan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa qoyskayga oo culays badan uu ku dhacay dartay adkaysi badanna muujiyey aad iyo aad baad umahadsay tibbaan leh waxaan sidoo kaleo mahadnaqayaa shacabkaan matelo eeay soo doortay codkay soo siiyey waxaan sidoo kaleo mahadnaqayaa shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba intooda dulmiga iyo tacadiga diidan meel kastoy joogaanba waxaan iyagana u mahadnaqayaa golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo intii karaankoogaa difaacay dastuurka qaranka waxaan u mahadnaqayaa hogaamiyeyaasha mucaaradka isbaahisiga gaar ahaan waddani iyo ururka kah ma jirin dembi aan qaran ka galay ma jirin dembi aan qof ka galay oo aan xadhig ku mutaysan karayn waxaa la doonayaa waa kuma maxamed abib muxuu maxamed abib rabaa muxuu doonayaabaa la isweydiinayaa anugu waxa aan doonayo ee dalkan inaan ka hagaajina aan doonayo aragtidaan aaminsanahay diyaar baan u ahay xarig iska daaya inaanu dhintaan jecla laakiin inaan qofku dilo ma dooni aragtidaan aaminsanahay waayo hadduu qofku doonayo inuu qof dilo de waa waa dilaadee laakiin nooleeya maaha sidaa darteedanu dadku inay nolol helaan baan doonayaa taasaan u taaganahay in aniga lii dilay waan ogolahay haddiise ay sii socoto kutumashada sharciga iyo tacadigu waa waajib in cid kasta oo lagu xadgudbayaa ay isdifaacdo diinta islaamkaana saawkul waxaan u taaganahay cadaalad iyo sinaan waxaan doonayaa dal iyo dad isleh oo ujeeddo ku midaysan baan doonayaa oo aan loo qayqaybin qabiil qabiil iyo xaafad xaafad dal isle xisaabtanku xalaal xalaal iyo sharci ka yahay baan doonayaa intaasba waxaa iga maraga sidaan dalkiiyo dadka ugu shaqeeyey ee aan danaha shacabka uga doodayay intii aan xilka hayay sidaana damiirkayga ayaa ii sheegaya xildhibaan maxamed abiib oo aad u dhaliila xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa laga xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa isagoo ka soo laabtay dalka imaaraadka carabta waxaa lagu eedeeyey inuu galay khiyaano qaran iyo inuu sumcad dil u geystay ciidamada isla markaana uu ka soo horjeestay danaha somalilan gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan oo ay weheliyaan xisbiyada mucaaradka ayaa horey u cambaareeyey xarigiisa waxayna ku tilmaameen mid ku xadgudbay dastuurka somalilan